للإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وهبة تجلب نصرا وهبة عظمى بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ka hadlay duulaankii inqimaasiga ee mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee magaalada muqdisho kelimad uu jeediyey sheekha ayaad maqli doontaan meydad hor leh oo ka mid ah xubnihii ku halaagsamay weerarkii inqimaasiga muqdisho oo laga soo saaray burburka dhismayaasha ku yaala xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya mid ka mid ah wasiirada kooxda ridada soomaaliya oo ka hadlay qaabkii uu uga soo badbaaday weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen villa soomaaliya dhegaystayaasha idaacadda andalus oo wararcelino ka bixiyey weerarkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada ee magaalada muqdisho ma og tahay in idinqaadashadu ay xoojiso uquwada iimaaniga ah haddii laga tagana uu dhaawac ku imaanayo waa qodobka caawa aan ku soo qaadan doonno xalqada shan iyo kontonaad taxanaha aan ku faaqinno waxyaabaha fasahaadiya uquwada iimaaniga xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeenna aan diiradda ku saari doonno afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere xafidahullah ayaa ka hadlay duulaankii inqimaasiga ee mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee magaalada muqdisho kelimad arrintaasi ku aadan ayuu jeediyey sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ee kusoo dhowaada alxamdu lilaahi waxda sadaqa wacda wa nasara cabda wa acaza junda wa hazama alaxzaaba waxda wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم maanta oo talaadaah taariikhduna tahay shanta jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo afar kuna beegan sagaal iyo labaatanka nofembar labada kun labaiyo labaatan waxaannu ka warbixinaynaa malxamad ka mid ah malaaximta jihaadka casriga ah ee ka aloosan dhulkeenna muslimka ee soomaaliyeed mujaahidiintu iyagoo ka duulaya amarka allah subxaanahu wa tacaala ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka ayaa waxay habeenkii isniintii weerara ku qaadeen xarumaha riddada gaar ahaan xarunta madaxtooyada iyo agagaarkeeda weerarkaas oo isugu jira istishaadiyo iyo inqimaasiyo ayaa beegsaday qaybta bari ee madaxtooyada oo ay ku yaallaan buulshimbireedyo ay ku dhuumaalaystaan mujrimiinta ugu waaweyn madaxda riddada ah allah subxaanahu wa tacaala fadligii wuxuu howlgalkani u dhacay qaabkii loo qorsheeyey kadib sahan iyo qiimayn uu sameeyey jihaadka amniga ee xarakatu shabaab almujaahidiin allah subxaanahu wa tacaala ayaa mujaahidiintii weerarka qaaday ka indhasaabay indhaha cadowga waxayna ka tallaabeen dhammaan jidgooyooyinkii faraha badnaa ee ay murtadiintu dhigeen waddooyinka magaalada muqdisho sidaasina waxay ku gaareen goobihii bartilmaameedka ahaa kadibna waxay bilaabeen inay la xisaabtamaan madaxdii iyo saraakiishii murtadiinta ahaa ee goobahaas ku sugnaa fawaarista malxamadii madaxtooyada oo ka tirsan katiibada istishaadiyiinta waxay daqiiqada gudahood kula wareegeen halka loo yaqaano fillaros oo ay uga sii tallaabeen dhanka madaxtooyada halkaas oo ay ku garaaceen madaafiic iyo rasaas culus waxay fashaliyeen isku dayo badan oo cadowgu ku doonayay inuu dib ugu soo ceshto gacanku haynta dhismayaashaas intii dagaalku uu socday waxaa mujaahidiinta u suurada gashay inay hub ka furtaan ciidankii murtadiinta ahaa ee aaggaa lagu soo daadiyey inta ay mujaahidiintu xaqiijiyeen khasaaraha cadowga ka soo gaaray weerarradaas oo socday muddo ku dhow afar iyo labaatan saacadood ayaa ah konton iyo laba dhimasho ah iyo soddon iyo sagaal dhaawac ah khasaarahaasi ayaa gaaray dad isugu jira wasiirro wasiir ku-xigeenno wasiiru dowlayaal agaasimayaal la taliyaal dhanka amniga iyo siyaasadda ah saraakiil ciidan iyo askar intaba waxaa intaa weheliya burbur xooggan oo gaaray dhismayaashii cadowga ee la weeraray qaar ka mid ah halyeeyadii ka qayb qaatay howlgalkaas waxay si nabad ah ugu laabteen goobihii ay ka soo duulaan tageen iyagoo u diyaar ah camaliyaad kale waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala ha idinku sugo jihaadka walaalihii kale ee ku shahiiday goobtaana waxaan allah subxaana wa tacaala uga baryaynaa inuu aqbalo shahaadadooda shuhadada waxaa ugu fadli badan kuwa ka dagaalama safka hore ee aanan dib soo midhicsan ilaa laga dilo nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam afdalu shuhadaa aladiina yuqaatiluuna fi asafi alawal falaa yalfituuna wujuuhahum xataa yuqtaluu ulaa'ika yatalabaduuna fi algurafi alculaa min aljanna yadxaku ilayhim rabbuk faidaa daxika rabbuka ilaa cabdin fii mawdinin falaa xisaaba calayh rawaahu axmedu dadka aan la dagaalamayno ayaa bilihii la soo dhaafay waday xamle ashaadala dirir ah oo uu hor boodayey xasan sheekh madaxa kooxda riddada xamladaas oo ku salaysneed la dagaalanka tiirarka islaamka oo ay sekadu ka mid tahay iyo guud ahaan ku dhaqanka shareecada islaamka waxay horar ku yihiin amniga iyo nabadgelyada ay muddada dheer ku naaloonayeen bulshada ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah iyaga oo doonaya inay ku soo celiyaan fasaadkii qabyaaladii daroogadii hay-adihii kiristaanka faafin jiray iyo akhlaaq xumada haddaba ay ku faafinayaan meelaha ay iyagu joogaan ee ay gaaladu ku ilaaliso qodobka labaad ee aannu rabno in aannu bidhaaminno wuxuu yahay marka laga yimaado inay kooxdan murtadiin yihiin oo diinta alle subxaana wa tacaala la dagaalamayaan waa dad akhlaaq ka tegey oo u soo tafaxaytay inay dadkeenna ku dhex faafiyaan dhaqamada aadka u liita ee gaalada waxaad maalmahan arkayseen iyaga oo fagaarayaasha la soo taagan inay doonayaan hirgelinta xeerka jinsiga oo jidaynayay dhaqamada qawmuluudka arrintan ma ahan mid ku gaar ah haweenaydii ka hadlaysay muqdisho iyo kuwii u sacbinayey balse waa mabda' guud ay wadato dowladda riddada dhaqaalahana uga soo qaadatay dowladaha reer galbeedka qaala allahu tacaala alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yashtaruuna adalaalah yashtaruuna adalaalata wayuriiduuna an tadiluu asabiil wallahu aclamu biacdaa'ikum wakafaa billaahi waliyan wakafaa billaahi nasiira iskudayga ah in soomaaliya laga hirgeliyo dhaqamada qowmuluudka ayaa waxaa xooggiisu uu soo bilowday afartii sano ee hore ee uu xasan sheekh odayga u ahaa dowladdii riddada waxay in badan dadku la socdeen safarkii aadan madoobe oo ah guddoomiyaha dawaaqidda uu bishii oktoobar ku tegey dalka holand kulana soo kulmay heshiisyana ugu soo saxiixay hay-adaha qowmuluudka faafiya hadda waxay xaaladdu maraysaa in dad mas-uuliyiin sheegana yahay ay si calana ugu hanjabaan in la ansaxinayo xeerkaas shaydaan dadka aan la dagaalamayno waa kuwaas doonaya inay ummaddeenna u keenaan dhaqamo ay iska diideen xataa in badan oo ka mid ah dowladaha iyo shucuubta gaalada ee caalamka kooxda riddadu waxay saan horay u sheegnayba bilaabeen isku dirka qabaa'ilka iyo jufooyinka walaalaha ah tuulooyinka ay tageen ee wilaayada shabeellada dhexe waxay ka abuureen colaad qabiil oo dhibaato u horseeday bulshada kadib markii ay nacaraadkii jaahiliga soo nooleeyeen hub iyo rasaasna isugu dhiibeen deegaanadaas ayaa ahaa kuwa xasilloon oo laga dhaqmo shareecada islaamka halka ay beeluhu ku diriraanna waxay ahayd oo keliya meelaha ay ka joogaan shabeellada dhexe sida degmada cadale iyo nawaaxigeeda allah fadligii hadda murtadiintu waxay marayaan marxalad cidhiidhi ah oo ay xaaladdu ku adag tahay waxay mujaahidiintu fashiliyeen oo jebiyeen guud ahaan xamladii ashaadala dirirka ahayd ee ay soo qaadeen murtadiinta iyo saliibiyiinta wada socda mana jirto wax guul ah oo ay ka xaqiijiyeen waxay ku fashilmeen dagaalkii milatariga iyo kii iclaamka intaba ninka sheeganaya inuu meel qabsaday waa midka aan gurigiisa qabsannay oo dantu ku keliftay inuu ka cararo dagaal waa ka duwan yahay dooda jeelshaaye darbashiyo wuxuu rabaa mabda loogu dawgale diinta haddaan lagu difaacayn waa lagu dayoobaaye dayuuskii inaa gurguurtee diinta duuminteeda dawarsiga dheer u galay una dibad wareegaaye waa kaas dugsigiisii ugu galeen dilkiisa rag doonaayo nin macatab wataahe in ilaahay macyadiisa helo marnama sugaayo nin macatab loo xidhay ma helo madad ilaaheeye waxaan halkan baa uga diraynaa dadkii ku kadsoomay qadaraaskii ay murtadiintu ka soo qaateen gaalada saliibiyiinta ah hantida noocaas ah ee ay gaaladu bixiyaanna wuxuu allah subxaanah wa tacaala noo sheegay inay kula dagaalamayaan jidka alle ayna ka dambayn doonto nadaamo iyo shallayto iyo in gaalada laga guulaysan doono qaala allahu tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasratan huma yuglabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun mas waabaayadii lama dhuunyado midho dhunkaaleede ma facaan la cunin baa jiroo mulka kuu sida eh maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naatoode waxaan leenahay allah subxaanah wa tacaala u toobadkeena annagu la dagaalankiinna iyo dilkiinna waxaan ka jecelnahay inaad allah subxaanah wa tacaala u tooba keentaan waad arkaysaan waxa aan la dagaalamayno iyo nooca ay yihiin iyo cidda ay ku xidhan yihiin ugu dambayntii waxaan dadka muslimiintaa faraynaa inay ka fogaadaan xarumaha uu cadowgu deggan yahay daqiiqadna annagu ma dhowran karno murtadiinta iyo saliibiyiinta haddaan fursad ka helno mujaahidiinta muqdisho ee ku wajahan beegsiga a'immada kufrigana waxaan leeyahay cadowgiinna la sabartama foojignaantiinnuna ha badnaato dagaalna waa xeelade xirfadihiinnu ha badnaadaano kuwa cadowgana weliba ha ka sarreeyaano ilaahayna subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu indhahooda iyo dhegahoodaba idinka qariyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qadhax la beegsaday gaari uu la socday xogayaha maamulka riddada ee degmada kaxda murtadka lagu magacaabo ibraahiim muxidiin macow xilli uu marayay gudaha degmadaasi waa uuna ka badbaaday qaraxa wilaayada shabeellada dhexe weerar ka miin ah ay ciidamada mujaahidiinta maanta waxay u dhigeen maleeshiyaad ka tirsan riddada kuwaasoo ku socdaalayay duleedka masaajid caliguduud waxaana lagu dilay weerarkaasi hal askari oo murtad ah halka lagu soo qaniimaystay laba qori iyo mooto ay wateen maleeshiyaadka riddada wilaayada banaadir howlgal qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen xaafadda dabakaayo madow ee degmada dharkinley waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in isbaare u tiilay maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan duleedka degmadaasi lagu dilay qof shacab ah askari ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa si bareer ah u toogtay ruuxani kadib markii uu weydiistay lacag gaaraysa toban kun oo ah shilinka soomaaliga ruuxa la dilay ayaa iska biyodiiday inuu bixiyo lacagtaasi askariga murtadka ah ayaana si bareer ah u toogtay waa qayb ka mid ah tacadiyada ay ku kacayaan maleeshiyaadka murtadiinta deegaanada ay ka arrimiyaan maamulada kufriga ah ee dalka ka jira ayaana had iyo jeer waxaa ka dhaca dilal kuwaani la mid ah kadib weeraradii ballaarnaa ee mujaahidiinta ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada riddada ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dhinaca kale camaliyaadkaasi walaac xooggan ka muujiyey dowladaha saliibiyiinta ee dullaanka ku jooga soomaaliya qoraallo ka soo baxay waxa loogu yeero qaramada midoobay maraykanka iyo itoobiya ayaa si weyn loogu cambaareeyey howlgalkii fariidka ahaa oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen madaxtooyada riddada iyo hoteelka fillarais qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska gaalada midowday ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin weerarka ay mujaahidiinta ku qaadeen xarunta fillarais ee ku dhex taalla madaxtooyada riddada sidoo kale qoraal ka soo baxay safaaradda dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa walaac xooggan looga muujiyey weerarka mujaahidiinta ee ka dhacay hareeraha iyo gudaha xarunta madaxtooyada riddada sargaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo ka badbaadayay weerarkii ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada ayaa ka sheekeeyey qaabkii uu kaga badbaaday weerarkaas murtad aadan aw xirsi oo ah waxaa loogu yeero wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa ka sheekeeyey sidii dirqiga aheyd ee uu ku badbaaday saacadihii ugu horeeyey ee duulaanka wuxuu murtadkaani sheegayaa inuu ka mid ahaa saraakiishii ku jiray villa rays islamarkaana markii inqimaasiyiinta ay soo galeen gudaha ay jabsadeen albaabka gadaale ee dhismaha iyagoo galay qubuuro goobta ka agdhowaa halkaas oo ay muddo ku dhuumanayeen wuxuuna yidhi waxaa dhacay qarax weyn oo geldilay aasaaskii hotaalka oo dhan daadiyeyna muraayadihii meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii intaa ka dambe waxaanu ogaanay in nala soo weeraray oo sidai caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay dadka marka qaar ogaa meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay usheegeenba way way israaceen waxaanu aadnay maxaa la yidhahdaa dhinaca albaabka dambe albaabkii dambe baanu jabinay mid markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in uu qof ka bixi karo waa halal baanu dadka oga bixinay si aan isu buuranin dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaab leh dayr leh oo ku yaala meesha oo caan ah qabuurihii baanu daraf maxaan kuraa isaga jiidnay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo dhaqaaqan aan usoo dhaqaaqnay dhinaca albaabkan dambe iyo xabadaas ku socotaa waxaanu albaab kalaanu nimi albaabka kale markaa waxaa jooga askar yaa dhinac kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka iyo wax ka dhacay sirta baan uqaylinay albaabkiiba mar kale waan jebinay askarta oo markaana og sidaasaan ku baxnay waxaanu waxaanu ku dhamaanay guriga guddoomiyaha sanadka guddoomiyaha aqalka sare gurigiisa ayaanu ku dhamaanay weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya ayaa waxaa allah fadligii lagu dilay wasiiro wasiire ku-xigeenno wasiiru dowlayaal la taliyaal dhanka amniga iyo siyaasadda ah iyo saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan cadowga allaah waxaana qaarkood ee si dirqiga ah kaga badbaadeen howlgalka kadib markii ay iska soo tuureen dhismayaasha dabaqyada ah xubintii dhacdooyinkana waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaad guuleed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka مثل الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى مثل الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag barnaamijkeena faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa ma og tahay in idinqaadashadu ay xoojiso uquwada iimaaniga haddii laga tagana uu dhaawac ku imaanayo haddaba kusoo dhowaada xalqada shan iyo kontonaad taxanaha aan ku faaqidno waxyaabaha fasaahadiya uquwada iimaaniga xalaqaadkan waxay noo soo jeediyey sheekheena sheekh cazaam abu yaxya xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد وعين كل أجسني مفسدات الأخوة مفسدتي سديد طبناد أي نكسو بحني عاو حين كبلا بدونا تسغالي الطبناد تسغالي الطبناد وحويا عدم الاستئذان حال دخول البيت قفكم مركو قريا سوق لايو inaanu soo idan qaadan waxay ka mid tahay waxyaalaha fasahaadiya uquwada in qofku markuu guri galayo idan qaato ma soo galaa uu yidhaahdo markii la ogolaado uu soo galo waa adaab iyo akhlaaq lagu yaqaano dadka sharafta leh lagu yaqaano weeyaan waa calaamad tusinaysa qofka xayaagiisa iyo xishoodkiisa tusinaysa weeyaan waa calaamad tusinaysa qofkan inuu ku soo barbaaray tarbiyo saalixa iyo cifo iyo dhowrsoonaan inuu ku soo barbaaray ayay tusinaysaa waxay tusinaysaa qofkani inuu nasaahatu nafsi uu leeyahay qof kariima uu yahay ayay tusinaysaa waxay tusinaysaa qofkani inuu yahay qof iska ilaalinaya ishiisu inay qabato meel xun iyo waxaan u mahadin inay qabato qof iska ilaalinaya inuu yahay ayay tusinaysaa waxay tusinaysaa qofkani inuu yahay qof afaaraha dadku ay leeyihiin ee u gaarka ah inuu maqlo ama uu arko qof iska ilaalin inuu yahay ayay tusinaysaa calaa kulli markaa qofku hadduu iidan qaadan waayo oo uu iska soo galo waxay tusinaysaa waxa weeyaan intaasiba inay qofka ay ka maran tahay haddii noocaasee u dhacdana ha dhowto waxaa dhacaysa in laiskaraahiyeysto ayaa dhacaysa haddii laiskaraahiyeysto maalin ay dhacdo oo laba dhacdana quwadii ayaa fasahaadaysa istiidaanka qofka laga rabana waxa weeyaan qofku inuu ka idan qaato guri hadduu galayo soo galitaankiisa haddii majlis la fadhiyo iyo golana inuu golaha ku soo biiro inuu ka idan qaato haddii masalan golahan la fadhiyey oo hore u fadhiyeyna inuu inuu baxo uu ka idan qaato masalan qofkan alaabba agtaalla alaabta agtaalana isagu ma lahaa qof kale ayaa iska leh inuu ka idan qaato alaabta isticmaalkeeda istiidaanka ayay ka mid tahay dad baa sheekaysanaya wuu isla soo taagay sheekadooda inuu dhagaysan karo inuu ka idan qaato arrimaha noocaas oo dhan waxay soo gelayaan istiidaankay soo gelayaan makaarimul akhlaaqna way ka mid tahay waxyaalaha haddii laga tago dadka isku dirana way ka mid tahay qofku hadduu noqdo qof meel walba sida doqsiga ku dhaca hadduu noqdo aakhirka ama waa la nacayaa waa la karaahiyeysanaya ama qof liito oo macno lahayn ayuu noqonaya allahna jala wacalaa wuxuyna faray ina amray haddii aynu guri galaano gurigaasna aynaan lahayn in la idan qaato allah wuxuu leeyay tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha dalikum khayrun lakum lacalakum tadakkaruun allah wuxuu leeyay dadka muuminiintaw guryihiinna gurya aan ahayn ha gelina ilaa wehelaa ka raadsataan ilaa ka idan qaadataan istiinaas baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku cabiray istiinaadku wuxuu tilmaamayaa qofku markuu iidan qaato oo uu amar qaato oo in loo ogolaado uu dalbado waxay daliilu noqonaysaa qofkan inuu yahay qof u diyaara in la weeshado laakiin qofku hadduu noqdo qof dalaq iska soo idha hadduu noqdo qofkaas wuxuu noqonayaa qof laga naxalaqal taasna waxay keenaysaa ha dhowto fasaad iyo dhibaato ayay keenaysaa hadduu qofku iidan qaadan waayana waxaa laga yaabaa cawraad gudaha guriga yaalay oo bannaanaa inifiisu ay ku dhacdo ayaa laga yaabaa lafiisay taathiir ku reebaysaa qofkii arkay ayay taathiir ku reebaysaa qofkii la arkay bay taathiir ay ku reebaysaa marka qofka muslimka waa in uu noqdo qof markuu meel galaayo idan qaata waa inuu noqdo hadduu sidaas sameeyo oo dhaqankaasku ka dhaqan dhigto waxaa daa'imaysa oo jiritaan yeelanaysa quwadii iimaanigahayd ee jiritaan yeelanaysa ama laakiin qofku hadduu noqdo qof meel walba iska gala iska dhex qaada haddii la yidhaahdo joog ama nadaa la yidhaahdana xanaaqaaya ha dhowto la dhibbaa imanaysa bal ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuyna faray oo inoo sheegay qofkii aad guriga ugu timi ee walaal ka ahaa ee aad ka idan qaadatay hadduu ku idhaahdo kuma ogeli gurigayga iga laabo inaad ka laabatid allah wuxuu leeyahy fain lam tajiduu fiiha axadan falaa tadkhuluuha xataa yu'dana lakum wain qiila lakum irjicuu farjicuu haddii laabta laydin idhaahdo laabta qofkan walaalkaaga eed meesha ugu timi inuu meesha kuu fasaxo waa tabaruc iyo ixsaan uu kuu samaynayo weyn waajibku maaha tabarucaas iyo ixsaankaasna inuu ku siiyo isaga xaq u leh inuu kuu diidana isaga ayaa xaq u leh laakiin haddaad tidhahdid ninkaasaan gurigiisa ugu tegey uu iga soo celiyey miyaad og tahay asbaabta iyo danta uu kaaga soo celiyey miyaad og tahay ma ogid waxaa laga yaabaa xaalad aan qurux badnayn inuu ku jiray baa laga yaabaa oo uu diidanaa waxaas inaad ku aragtid uu diidanaa baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa xaalad kale oo isaga iyo ciddiisa ka dhexaysay inuu ku jiraa laga yaabaa oo hadhow ku soo celiyo laakiin hadduu ku fasixi lahaa wax macnoo ku jira haba yaraatee aysan jiri lahayn ama dhib kale ayman lahayn ayaa laga yaabaa qofka muslimka markaa haddii layidhaahdo noqona waa inuu noqdo hadduu soo galay layidhahdana waa inuu soo gala hadduu ka tagana maxaa imanaya in dadku ay isku dhacaan ayaa imanaya oo maxaad guriga iska soo gashay iyo maxaad soo idan qaadan weyda iyo maxaad uga dan leedahay iyo ma waxaad rabtaa ciddeeda inaad aragtid uquwadisaasay markaa fasaad ay ku imanayaan hala iska ilaaliyo hala idan qaato subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا waa hagaag barnaamijkeena faafreebka wararka ayaan ku guda jirnaa iyadoo dhowaan uu soo idlaaday shirkii nuqabada ee ka dhaca wilaayaadka islaamiga ayaa nabadoonadii khudbadaha ka jeediyay waxaa ka mid ah suldaanka beesha maxamed zubeer suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed haddaba kusoo dhowaada khudbadiisa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى أيام هذا ما أنت تسكله خير كيسة فرحة بضن إن سيئي كم تهي إنه حقنا وافجي حقنا إن تصي وهذا لا كذب وحنا ما هنقينا قيادتنا مجاهدين تا يولايتنا إن مرتقلسي يا بحث إعلانك يا أضياشي سيجارة لولا مشاركين يي شقدي أودني أنت كذب anaa ku hadlaya magaca wilaaya jubal islaamiya nuqabadooda iyo qabaa'ilkooda waxaan soo dhowaynaynaa ayidaynaa garab taagannahay fulinaynaa insha allah bayaankii iyo fadwadii ay soo saareen culimmadeenna rabbaaniyiinta ah allah xifdiye ee ku saabsanaa koryeelka diinta islaamka iyo gaalada kusoo dushay kitaabka alleh iyo qodobadii faraha badnaa si guud ayaan u qaadannay una fulinaynaa culimmadana waxaan ognahay inay yihiin indhihii ummadda maskaxdii ummadda qalbigii ummadda cidda la rabo marka inay fuliso oy qabaa'ilka dhex geyso waa annaga waan qaadnay ilaahay hortiis baana maartay ku qaadnay waana ballan qaadnay inaan fulinayna idamka ilaahay sidoo kale bayaankan ka soo baxay maanta shirkii wadatashiga hogaanka u dhaqanka shareecada islaamka ee beelaha soomaaliyeed bayaankaasna annagu soo saarnay haddaan nahay nuqabadii waan ayidsanahay waana fulinaynaa wilaaya jubbal islaamiya aan afkaa ku hadlayno si guud waxaan u ballan qaadaynaa inaan maartay siday tahay u qaadanayno oon u fulinayno maxaa yeelay qodobadii laga hadlay waxaa ka mid ahaa tadbiiqu shareeca kitaabka alle inla difaaco maxaa noo sugnaaday oona kitaabka alle u difaacaynin iyadoon ognahay haddaan nahay muslimiinta soomaaliyeed shalay waxaan isku samaynaynay inaan isdilaynay isdhacaynay wax walba isku samaynaynay shareecada islaamka intaan ku dhaqannay khayrka iyo wanaagga iyo walaatinimada iyo horumarka aakhriya adduun baan helnay annagoo arkayna miyaan dib u noqonaynaa maya wallah wallahi inaana kitaabka alle ku doorsanaynin dastuur oona janno cadaab ku doorsanaynin oonan xaq baadil ku doorsanaynin si buuxda ayaanu u difaacaynaa kitaabka alle ha bishaaraysaan muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan mujaahidiintu qabaa'ilka soomaaliyeed waxay ku taagan yihiin inay maaratahay ay raalli ka yihiin tadbiiqu shareeca hortiinna iyo gadaashiinna ay joogaan insha allah hoy baad uti iyo idin yihiin waana ballan qaadaynaa inaanaan dhanna wa lixanayn idamka ilaahay oon ku dhimanayno kuna noolaanayno waxaan baraa'a buuxda ka qaadanaynaa gaalo saliibiyiin ee haddii murtadiin yihiinba baraa'a taamaan ka qaadanaynaa waxba isuman yihiin waan dagaalamaynaa waxaan walaahanaga siinaynaa muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta waxaan leenahay marka go'aanadii iyo fadwadii say tahay baan u qaadannay waanan u istaagaynaa sidii ku hirgelin lahayn wabillahi towfiiq asalaamu calaykum raxmatullahi taala الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaasheena idaacadda islaamiga al andalus ee nagala socda baraha internetka ayaa waxa ay warcelino ka bixiyeen weerarkii mujaahidiintu ay ku qaadeen xarunta madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee magaalada muqdisho بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد برتولا وماسنتين دمانتين واندين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آن ورياش أندلس دمانتين واندين سلامي iyo muslimiinta caalamka kulligooda waa salaamay Een, haddii aan fikirkii ka dhibto su-aalaha ama fikirka een, camaliyadii barkeysneed ee ka dhacday muqdisho khaasatan villa soomaaliya ama villa roos horta camaliyadaas haddii aan nahay shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed wa- waan ku faraxsan nahay waanu soo dhaweyneynaa Een, waxay uga dhigan tahay murtad xasan garguurte inuu ku fashilmay weerarkii uu ku iclaamiyey mujaahidiinta ee uu lahaa waa lagu dildegayaa waa la duqeynayaa wuu ku fashilmay hortaas fashilkiisa bannaanka ayuu yaalaa weerarkana wuxuu fariin ah dirayaa in mujaahidiintu ay yihiin ciidanka allaah ee qarsoon ee aan qofna ka baxsan karin waxaan mujaahidiinta fariin aan u dirayaa khaasatan ciidanka jihaaska amniga ee howlgalkan soo qorsheeyey soo agaasimay oo usoo dhafray haweeno badan waxaan leeyahay aflaxat ilwujuuh jazaakum allahu khayra aljazaa waa naga farxiseen quluubteena shaafiseen alla subxaana watacaala abaalkiina jannaha idinkugu bedelo waan idin mahad celinaynaa bacda xamdilaahi subxaana watacaala waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin waa naga farxiseen boqol kiiba boqol guuleysta horey u socda bismillaah fakarkayga haddaan ka dhiibto een, weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho hoteelkii een, ku yaalay madaxtooyada weerarkaas waa barakaysnaa ilaahi subxaana watacaala xaggii ayaynu ka barakaysanaa horta een, walaalayaal waa waxay ila tahay inay tahay mucjizo ilaahi subxaana watacaala ilaahi subxaana watacaala mucjizoonkiisana cid waxa weeyaan een, wax ka bedeli karta malahan taasoo muslimiintu ay ku farxeen oo ku laqoobsadeen marka ninkan dagaalku iclaamiyey waa ku fashilmay waa ku halaagsamay wax maanta guul ka gaaro oo raggan yararka ah oo waxaa weye marka duurka laisugu tegay xoolahoodii iyo hubkoodii bay imaan walba qaadanayaan marka horta wax ku faa'iido raggan muslimiinta ah oo waxa ninkan waa ku khasaaray hawshaas nimiyo waa ku faraxsannahay waana ducaynay ilaahayna waa aqbalay mucjisa ayna ahayd ilaahay mucjisa u watayn ahayd marka taasu guul iyo khayr bayna ku dhammaatay raggaasna allah ka aqbala allah ka aqbala allah ka aqbalo asalaamu calaykum warbaahinta andalus walaalaha muslimiinta sida aan u arko ama aragtideeda haddaa ka dhiibto dagaalkii ama wiilashii inqimaasiyiinta ahaa ee afar iyo labaatan saac ku jiray hoteelka loo yaqaano raza run ahaantii waxaan u arkaa inuu ahaa muhiim aragtideeda waana ku farxay waxaa iiga baxayna waxay tahay inuu cadowgu jabay oo niyad jab weyn fariintuu xambaarsan yahan dagaalkan waxaa waaye aragtideeda yacni xasan sheekh oo mar dhow dagaal iclaamiyey wiilasha ku iclaamiyey oo muslimiinta oo mujaahidiinta oo tawxiidka u dagaalamaya inuusan u suurtageleynin yacni dagaalka asigii hoygiisii u raba inuu ku badbaado fidneeyana dhulalkii islaamka ahay dadkii muslimiinta ahaa balse midaas ayadoo laga duulayo ayaa halkaa lagu soo bartilmaameystay shacabka muslimiin badanna aada ayay u farxeen wax guul oo arka ma lahan ninkaas murtadka ah nainta boqolkiiba wuu guul dareystay dowladda uu madaxdu ka yahay wuu fashilmay dhinac walba yacni anaga shacab haddaanahay iyo dad muslimiinana waxay nooga dhigan taha farxaad run ahaantii aada ugu farxnay talada u jeedinaya inqimaasiyiinta iyo sidoo kaleeto wiilasha guutada istishhaadiyiinta waxaa leeyahay walaal waa guuleysateen guusha sii wada halkaas ka sii wada insha allah gaalna way su abjarantay halkaas ayaa ku simaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام والصعني بشائرك أي كالصعدين مدحتوية في الصومالية بشائرك أي كالصعدين لباتي أفرت ساعدات وكالصعدي هبين هرئ ما شاء الله رقف لي وحن لا يهرت أولا رقا محد مضان بعد الله محد وحاسكله بعد الله رقي هوشن أصو ديار قروبي وإهلدو صوفا رجيين xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay murtad xasan sheekh maxamuud xasan gargurte waxaan leeyahay saddex gobol baa dagaal ku qaaday wax oo hadda sahla taaban karana maadan sameynin waan idin salaamay boqolkiiba boqol raggaas haniian lakum haniian lakum haniian lakum haniian lakum inta hooshan ku yacni tabantaabasay oo u diyaargarowday wallaahi ajarkaasay la mid tihiin marka waxaa weeyaan waa idin salaamay farxadda waa idinla qaybsanaynaa asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu awalan allah ayaa mahad iska leh suurtageli waxaa weyaan calamadii barakeysneed ee lagu barisay filla soomaaliya taasoo waxaa weeyaan ilaahay uu ku cadaabay gacanta mujaahidiinta nimankii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa ee kuna dhumaalaysanayay gabaadna ka dhigayay ee islahaa gacanta mujaahidiinta ayaa kaga badbaadaysaan waxaa farxadayay dareenkayaga camaliyadaasi lama soo koobi karo allah ayaa ka warraya keliyeeta saan ugu farxnay habeenkii waxaa weye la galay filla soomaaliya farxad aawadeed maa naseexan habeenkaas allah ayaa mahad iska leh allah ayaa mahad u sugnaatay fariintay diraysay ee xambaarsan camaliyadaas waxay ahayd inay waxaa weeyaan murtadiinta meel laysan ku badbaadinin hadday filla galaan iyo hadday xalano galaanba inay gacanta mujaahidiinta ay gaadhayso xasan gurgurta waxaan leenahay hadaad moodayso inaad ku badbaadayso meelahaad ku dhumaalaysanayso insha allah lagu soo qaban doonaa waxaa weeyaan gurgur dagaalku ku cilaamiyey mujaahidiinta midhihiis ayuu guranhayaa maanta asagana waxaa waaw ku baryey talana ay ku caddaatay mujaahidiinta waxaan kula talinaya si wadaan dagaalka iyo jihaadka ay kula jiraan nimankaa shisheeye kalkaalka ee dabadhilfiyadaha ee cadowga waxaa weeyaan kabaqaadka u ahaa waxaa weeyaan waxaan salaamayaa idaacadda islaamiga landulus wariyaasha dhammaan ka howlgala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa wariyaashiina islaamka allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar falilaahi alxamd waxaan aada ugu faraxsanahay camaliyadii haween hore ka dhacday iyo shalay ilaa xalay socotay madaxtooyada ridada soomaaliya allihii guulahaas waaweyn na siiyey ayaa mahad iskale waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta waxaad tihiin gacanta midigta keliya ee ku xisaabtamayaan islaamka waxaad tihiin dadkii diinta iyo dadkii difaacanayay allaha idin xifdiyo allaha idin barakeeyo allaha idin sugo meel walbaa joogtaan waxaan leeyahay gurguurtana waa adigii ku xadaaqayay ama kasoo booteynayay meeshaadii fadhigaadii habeen hore lagugu yimaaday allah fadligii meesha wuxuu ilaahay qoray in lagugu yimaado kadibna aad kasii cararto naftaadaad kala baxsato alxamdulilah waxaan kaloo fariin u reebayaa ummadda islaamka meel walbay joogaan dal iyo dibadba waxaan leeyahay dagaalka maanta socdo kuma socdo mujaahidiinta shabaab almujaahidiin keliya kuma socdo ee anaga dhan ayuu nagu socdaa fadhiga aan ka kacno aan walaalaha garab istaagno insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، weerarkii habeen hore ka dhacay villa rosa ee magaalada muqdisho agaarka madaxtooyada ridada soomaaliya waxa weeyaan waa waxaan u arkaa inay tahay guul waxa weeyaan muslimiintu ay gaareen iyo jab cadowga ku gaaray halkaas dhaartii waxa weeyaan garguurta waxay noqotay waad aragtaan dadka muslimiinta ee soomaaliyeedna waa arkeen xaqiiqada waxa weeyaan gurigiisii baa laga lagala cararay waxa weeyaan waxaa la geeyey xalane god ku jira ayaa la gelshay dhanka mujaahidiinta waxaan leeyahay een si laazima oo waxa weeyaan insha allahu taala cadowga beegsigiisa aan laga daalin waxa weeyaan hala waxyeeleeyo gaar ahaan jihaaska amniga waxaan leeyahay insha allahu tacaala ee, cadowga si fiican u beegsada oo waxa weeyaan ilahi subxana watacaalana ikhlaas ha idinku irsaaqo ikhlaas ku dadaala بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي عن قدق الفكر كيغا وحسيدي بدو أركتا ويرركي مجاهدين تأي سميين وحانو أركا ويرركاس إنو يهي ويرر آد هرتو لوغو فرحي ولسو أبابولي وحان أغم هاد علينا إلهي كسكو دلنيرتي نفتو دي ينو هرتي دي قودا وحين حبارسان يهي إن حركة مجاهدين الشباب أي ديب أسي أرركادانيان ويسحوق ليهين أول بوانو أغيني وحان ليهي إن لها عالمكا هكو oo ha arkeena maxay kula tahay fariinta uu xambaarsan yahay weerarkan waxay ila tahay fariinta uu xambaarsan yahay weerarkan inay mujaahidiinta marnabo ay liidanaan dareemi doonin diintan ay sii xoogaysan doonta inta uu joogo dalka iyo diinta iyo dadkaba dhalinyaro difaacayso wuxuu ka dhaxlay xasan maxamuud fariintan wuxuu ka dhaxlay ceeb iyo lama arkaan iyo wuxuu ilaahay hortiisa ku ceeboobi doono xasan maxamuud adduunyadana wuu ku ceeboobay ilaahay hortiisana wuu ku ceeboobi doonaa waxay ugu dhigan tahay muslimiinta guud ahaan iyo khaas ahaan kuwa la dhibaateeyey in ay jiraan rag u hiilin karo in ay jiraan rag dhiigooda iyo dhacaankooda u bixin kara dartood midda ugu dambaysa ah maxaad fariin mujaahidiinta u reebi lahayd waxaan idiin reebayaa walaalayaal fallaahu mawlaana walaa mawlaa lahum sabra oo sabirtimo islaamka ayaana dambayn doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allahu akbar allah ayaa ku mahadsan allah ayaa mahad leh oo u fududeeyay addoommadiisa mujaahidiinta in ay beegsadaan a'imatu lkufri waxaa leeyahay allahana iga ajar siiyo wallaahi quluub badan ayaa shaafiseen marka xigta isqaqaadkii murtadiinta iyo guushoodii iclaamkaan dhaafsiisanayn wax walba ee ay dhahaan waa soo afjarnay muwaxidiinta wallaahi dharbaaxadan ayaa waxay caddaynaysaa fashilkooda xasan gurgurtana dagaal aan natiijo lahayn ayuu iclaamiyey khasaaraha uu ka dhexlayna waa ay muuqataa ugu dambayn waxaa leeyahay mujaahidiinta salaan laguma gaaro xurnimo waa sange u fuule sawaariikhda waxaa nooga dhigan suuratu ikhlaase naftuna saacad bay leedahay aan abid la saygeene siyaado iyo nuqsaan laguma daro siduu ilaah yiriye safka ninkii ka baqaya warmaha sugi awood waaya saldhiggiisa aakhirana waa sakhara naarayde gobannimo sunbaa kaa xigtoo laysma siin karee asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamaha muslimiinta dhammaan gaar ahaan mujaahidiinta waxaan rabaa inaan fikirkeyga ka dhiibto weerarkii muddo labaatan iyo afar saaca ka socday madaxtooyada kooxda ridada xasan gurguurta wuxuu iclaamiyay dagaal dhanka muslimiinta sidinoo ku dulo wilaayaadka oo kale laakiin alxamdulilah ilaahay fadligii shalay asi horti hoostiisay ka yeertay asaaba gurigiisa ka cararay shalay teeda kale waxaan inta ugu duceynaya dhammaan mujaahidiinta ku jirba xiran furimaha dagaalka waxaan idin leeyahay mar walba saad nooga farxisiin anagoo gurigeena joognaa saas ugu faraxno waxaa umalaynaysaa farxadeena inaan anaga wax soo dilnay alxamdulilah taasna waa ilaahay fadligii saad mar walba nooga farxisiin ilaahay ha idinku garab galo ilaahayga cadowga ha jawiyo idinkana waxaan idin leeyahay dadaala anakana garabkiinaan nahay insha allah
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh walaalayaal waa idin salaam meel kastoo aad joogtaan hadda aragtideeda amba fikradeyda gaaman aa ka dhibto weerarkii lagu qaaday villa soomaaliya horta waxaa isweydiin mudan amba ayaga isweydiinayaan waktiga oo bilowday ilaa iyo hadeertaan la joogo ee baraha bulshada isla dhexyaacayaan waxay tahay xaggee nagala imaaday tee nagala soo galay tee ka imaadeen se u soo galeen qaarkoodaa u jeeda iyaga isdhaleeceynayo marka horta ilaahay baa fududay wuxuu ilaahay fududayna cad culeys ka dhigi karta ma jirto meeshaas horta waxay ka dhigan tahay nimankan inay jabeen waxba aysan haynin talo iyo mid askarnimo iyo mid awood xoolo ah midna aysan haynin waa arin horta aad noogu farxis alxamdulilah ku dhahna markaa meeshaas maqlay iyagana waxay ku tahay dhawarjab weyn iyo rafaad iyo inaysan isku haynin waxba marka laba maad ayaga ay u bannaan tahay haddii caqli lehin waay haddaysan caqli lahaynna waa saan le usii baaba'ayaan insha allah waxaan rajayn doonaa inuu ilaahi subxaana wa tacaala na tuso meeshaas laleeyahay villa soomaaliya villa hargeysa iyo villa roosa ina iyadoo laga taagay calanka tawxiidka ah waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa wanagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا